markaan dhagaysanay cabashooyin istabajooga oo ka yimiday d b wel lana xidhiidha serviska ay qabtaan markaan eegnay een aada u fiirinay markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda waxaa caddaatay in d b wel dacwadda ay soo jeediyeen ay tahay tusax annakoo eegayna markii wax lagu dhawaaqo culayska uu leeyahay d b l waxaan ka dalbanay dalaabaadkooga inay laba jeer u kala gooyaan oo ah bishan maaris labi-iyo tobankeeda laga bilaabo tafaariikhdoodu ay noqoto halkii ay toddoba kun ka ahayd siddeed kun iyo shan boqol oo shilina halka dollar laba-iyo tobanka bisha lixaadna ay ku macaamili doonaan sicirka suuqa sababtu waxay tahay markay soo galeen suuqa sarifkan doolarka iyo shilinka toddoba kun buu aha sarifkii doolarka iyo shilinku wuu kacay iyagu laakiinse halkii bay fadhiyeen markaan dhuuxnay arrinta meesha taallana waxaan u aragnay inay sabar badan muujiyeen sidaa liajligeed waxaan u oggolaanay in ay xaq u leeyihiin waxaan oggolaanay inay xaq u leeyihiin inay maadaama iyaga nafaantoodu ganacsata yihiin ay sicirka suuqa moogtaa ku macaamilaan sicirka suuqana umaaan oggolaan mar kelihaate inay mar kelihaate soo boodaan